asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warkayaga habeennimo ee warbaahinta rediyo baydhabo ay idiin hayso caawa dhegeystayaal kuweeda ugu doorkaroona madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo maanta gaaray magaalada habaraawe sidoo kale madaxweyne lafta gareen oo faahfaahiyey ujeedka safarka isaga iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay ku tegeen magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ka hadlay dadkii ay soo musaafursay somalilan ee ka soo jeeda deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha jubbaland oo kulana la qaatay wakiilada beesha caalamka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne lafta gareen oo laamaha amniga magaalada baraawe kala hadlay amniga doorashooyinka koonfur galbeed puntland iyo galmudug oo ka shiray amniga magaalada gaalkacyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka taacsiideeyey geerida wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya wasiir bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda oo shir ku saabsan miisaaniyadda la qaatay saraakiisha ciidamada qalabka sida akhbaarahaadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobka ugu doorka roon abi ahmed ra-iisul wasaaraha etoobiya oo dhowaan la caleema saari doono waa habeennimo axada dhegeystayaal isniin ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha tobnaad sannadda laba kun koiyo labaatanka dhegeystayaal haatanna waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo wafdigiisa ayaa waxaa magaalada baraawe ku soo dhoweeyey guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya mudane cali siciid faqi agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed mudane cabdulaahi cali watiin maamulka degmada baraawe kan gobolka shabeellaha hoose odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed qeybahooda kala duwan iyo kuwa misom iyo weliba qeybaha kala duwan ee bulshada tegitaanka magaalada baraawe ee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli la filayo in dhowaan ay bilaabato doorashada xildhibaanada baarlamaanka kooiyo tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa faahfaahiyey ujeedka safarkooda isaga iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay ku tageen magaalada baraawe ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa duhurnimadii maanta waxay gaareen degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa kasii horreeyey waxaana uu sheegay in ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee degmada baraawe caasimada koonfur galbeed soomaaliya ay u tageen isaga iyo rooble ay keli yihiin dhaqangelinta heshiiskii la xidhiiray doorashada baarlamaanka oo ay wada gaareen golaha wadatashiga qaran oo ka kooban ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble madaxda shanta dowlad goboleed iyo duqa magaalada muqdisho labo booqashooyinka iyo kormeerka uu ku tegayo goobaha labaad ee dowlad goboleedyada kuwaas oo loo adseeyey inay ka qabsoomaan doorashooyinka dalka sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay fulin doonaan wax walba oo awaamiir iyo talo ah oo uu siiyo in sidoo kalena ay u diyaariyeen inuu booqdo xarumaha kala duwan ee maamulka uu ku jiro cisbitalka degmadaasi baraawe isla wararka iyo safarka rooble iyo lafta gareen ee magaalada baraawe ayaan ku jirnaye rooble iyo lafta gareen ayaa amniga magaalada baraawe waxay kala hadleen laamaha amniga ee magaaladaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya maxamed xuseen rooble oo uu wehelinayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa waxay kulan ay la qaateen saraakiisha laamaha amniga qeybahooda kala duwan iyo taliska ciidanka misom qeybta degmada baraawe kulanka ayaa looga hadlay xaqiijinta amniga doorashooyinka aqalka hoose ee dhowaan la filayo inay ka dhacaan degmada baraawe oo ah xarunta rasmiga ah ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxay fariin ay gaarsiiyeen saraakiisha hay-adaha amniga degmada baraawe inay dardargeliyaan howlaha sugidda amniga iyo la dagaalanka al-shabaab kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay guddoomiyaha baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya cali saciid faqi wasiirka gaashaandhigga maamulka gobolka kan degmada baraawe dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa deeqa dawo ah waxay gaarsiiyeen cisbitalka guud ee degmada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa booqday xeebta caasimada koonfur galbeed ee magaalada baraawe ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ka hadlay dadkii ay soo musaafurisay somalilan kuwaasi oo ka soo jeeda deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa nasiib darro ku tilmaamay tallaabadii eena dad soomaaliyeed si qasab ah looga soo masaafuriyey degmada laascaanood falkaasi oo uu ku tilmaamay mid aad looga xumaado ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa bulshada magaalada laascaanood ugu baaqay inay ka dhiidhiyaan falkaasi muwaadiniin soomaaliyeed looga soo saaray dhul soomaaliyeed tallaabadaasi oo uu ku tilmaamay mid ceeba horey waxaa falkaasi ciidamada somalilan ay ku soo musaafuriyeen dad ka soo jeeda deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka hadlay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka cadaaladda soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya ee deegaano doorashadoodu ay tahay deegaanadan koonfur galbeed iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka dadka somalilan ay ka soo musaafurisay magaalada laascaanood oo gaaraya in ka badan toddoba boqol oo ruux ayaa waxay gaareen waqooyiga magaalada gaalkacyo waxaana soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan puntland gaar ahaan dadka magaalada garoowe oo ugu horeeya duqa magaalada garoowe iyagoona gurmad u fidiyey oo raashiin cunno iyo dawo ay kala hortageen dadkaasi laga soo musaafuriyey magaalada laascaanood ee deegaanada maamulkaasi somalilan madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka tacasiyadeeyey geerida wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ay ka geeriyootay marxuumad khatra bashiir cali oo ahayd wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare oo ku geeriyootay magaalada colombus ee dalkaasi maraykanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa xusay doorkii marxuumaddu ay ka soo qaadatay horumarinta waxbarashada dalka muddadii ay haysay xilka wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa marxuumadda alle u weydiiyey inuu hoygeeda uu ka yeelo jannatul firdows samaryo imaanna uu ka siiyo qoyska qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee ay ka geeriyootay wasiir bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta shir ku saabsan miisaaniyadda la qaatay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya qeybahooda kala duwan wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa maanta shir looga hadlayay miisaaniyadda ciidamada qalabka sida la yeeshay saraakiisha iyo taliyayaasha ciidamada maadaama ay hadda socoto diyaarinta miisaaniyadda dowladda ee laba kun laba iyo labaatan ilaa iyo laba kun saddex iyo labaatan ka shaqaynta badbaadada shacabka soomaaliyeed waa mid ka mid ah tiirarka dowladnimada soomaaliya iyadoona la tixgelinayo wasaaradda maaliyadda waxay mudnaan gaara ay siisaa bixinta joogtada ah ee kharashaadka iyo mushaharka ciidamada qaranka ayuu yidhi wasiir bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa ka go-an bixinta mushaharka ciidanka iyo shaqaalaha dowladdu islamarkaana ay tahay mid ka mid ah mudnaanta koowaad ee dowladda ayuu sii raaciyey wasiir bayle madaxweynaha jubbaland ayaa kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xarunta ah madaxtooyada ee magaalada kismaayo ku qaabilay wafdi ka socda wakiilada beesha caalamka wafdigan waxaa ka mid ah wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan wakiilka midooda africa ee soomaaliya francisco madeira safiirka midooda yurub tina intelman mas-uuliyiin ka socday safaaradaha sweden iyo norway iyo xubno kale kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo sidii loo dhammaystiri lahaa xubnaha ka dhiman aqalka sare taasi oo gogolxaar u noqon karta bilowga aqalka hoose iyo dhammaystirka howlaha doorashooyinka dalka madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha ay tahay in lagu garab istaago oo loo madax banneeyo shaqooyinka horyaalla taasi oo wax badan ka tari karta shaqooyinka socda dhinaca kale madaxweynaha puntl madaxweynaha jubbaland wuxuu ku baaqay in hal nabadeed laga gaaro arrimaha kasoo cusboonaaday dowlad goboleedka galmudug si aysan caqabad ugu noqon shaqooyinka muhiimka ah ee horyaalla dowlad goboleedkaas taasi oo ay mas-uul ka yihiin sharciyadna u leeyihiin maamulka deegaanadaasi mas-uuliyiinta galmudug puntland iyo galmudug ayaa ka shiray amniga magaalada gaalkacyo oo taliyaha ciidanka booliska maamulka puntland sarreeye guuto cabdi xasan xuseen cabdi ayaa maanta booqasho ku tegay saldhigga bartamaha magaalada gaalkacyo qeybta galmudug taliya cabdiyare waxaa ku soo dhaweeyey saldhigga bartamaha taliyayaasha qeybta gobolka mudug ee galmudug gaashaanla sare muumin cabdi shire iyo gaashaanla dhexe qaasim sirdoon cali taliyaha taraafikada galmudug aadan urur taliya ku-xigeenka qeybta gobolka gaashaanla dhexe cabdi siciid xuseen koomaad saraakiisha booliska puntland iyo galmudug ayaa wada yeeshay shir looga hadlayay xaaladda amni ee labada dhinac dardargelinta adkeynta amniga gobolka iyo xoojinta wada shaqeyneed ee laamaha kala duwan taliyaha ciidanka booliska puntland sarreeye guuto cabdi xasan xuseen cabdiyare ayaa saraakiisha saraakiisha labada dhinac waxay uga warameen sida amniga gobolka mudug ay uga wada shaqeeyeen iyagoona tilmaamay inay guulo waaweyn ay ka gaareen ciribtirka wax kasta oo lid ku ahaa amniga gobolka taliyaha ciidanka booliska puntland sarreeye guuto cabdi xasan xuseen cabdiyare ayaa u mahadceliyey saraakiisha booliska labada dhinac isagoona ku booriyey inay halkaasi ay ka wada ay kasii wadaan wada shaqeynta labada dhinac halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhabo ee magaalada tanbaydhabo abi ahmed ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya ayaa la filayaa dhowaan in la caleemo saaro ra-iisul wasaaraha etoobiya abi ahmed ayaa lagu wadaa in in la caleemo saaro isniinta n si uu usoo dhiso dowlad cusub ka gadaal markii ay dhacday doorasho aada la isugu khilaafay taasoo dhacday bishii juun iyadoo uu xisbigiisa barwaaqo uu kasoo hoyay guul baaxad leh guusha xisbiga ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa waxaa qariyey dagaalka lagu hoobtay ee ka socda gobolka tigraay taasoo uga dhigan abi inuu awoodda sii hayn doono shanta sano ee soo socota abi ayaa la wareegay talada dalkaasi etoobiya waa dalka labaad ee afrika ugu dadka badan sanadii laba kun iyo siddeed iyo tobankii ka gadaala sanado ay socdeen dibadbaxyo looga soo horjeeday dowladdii xilligaasi markaas dadka yaqaana abi aad bay u yaraayeen isagoona durbadiiba ku guulaystay hanashada qalbiyada dad gaaraya malaayiin qof oo etoobiya aan ah si uu u sameeyo tallaabooyin uu wax uga bedelayo hanaankii dalkaasi etoobiya soo ifbixiddii isku dhaca dhanka qoomiyadaha ayaa durbadiiba waxay noqotay caqabad isku horgudubta horumaradii uu sameynayay abi ha yeeshee caqabadii ugu weyneed ayaa timid sa- een sanad kadib markii uu dagaal ka qarxay gobolka waqooyiga ee tigray warkii habeennimo oo aada kala socoteena dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo meerayaa warka waxaa idiin soo saaray ismarkaan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abukaranteno dhanka farsamada iyo isku-dabariidka caawa waxaa iga soo celiyey saaxiibkii farsamo yaqaana nuur kalsooni tani kulanto dema dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale ciddii warka iyaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib nooga daalacan karaan amaba ay naga heli karaan maraha internetka aynu ku leenahay ee www radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba